daraasad cusub oo laga sameeyey dadka aragga beelay ayaa lagu sheegay inay dhan yihiin boqol labaatan kun oo qof guud ahaan soomaaliya iyadoo sanad walbana ay dadkaasi kusoo biirayaan laba iyo toban kun oo qof oo hor leh daraasadan ayaa lagu sheegay in kulan aada u weyn oo dadka kasoo qaybgalay ay kaga kala yimaadeen deegaano kala duwan iyo weliba dhakhaatiir indhaha oo isugu jira soomaali iyo ajaanib oo ka dhacay maanta magaalada hargeysa daraasadan waxaa kaloo lagu sheegay in cudurada indhola-aanta keena boqolkiiba siddeetan wax laga qaban karo wariyaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar oo la kulmay dhakhaatiirtaasi ayaa warbixintan ku eegaya somalilan waxaa maanta lagu qabtay kulan ballaadhan oo lagu xusayey maalinta caafimaadka indhaha ee dunida taas oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen wasaaradda caafimaadka somalilan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo hay-adda manhal waxaana kasoo qayb galay dhakhaatiir indhaha ah oo ka kala socotay deegaanada kala duwan ee soomaalida dhakhaatiirtan ayaa xog ururin ay soo bandhigeen ay iftiiminaysaa khatarta indhola-aantu ku hayso bulshada soomaaliya ayaa xog ururintani tilmaamaysaa in ay ku nool yihiin ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof oo indhala halka ay sanad walbana indhabeelaan ama araggooda ay waayaan ilaa laba iyo toban kun oo qof oo cusubi somalilan marka laga hadlayo ayaa daraasadani sheegaysaa inay ku nool yihiin ilaa soddon kun oo qof oo indhala halka ay sanadkiina kusoo biiraan ilaa saddex kun oo qof oo cusubi dhakhaatiirtan ayaa sheegtay in tobankii sano ee u dambeysay indhaha loo qalay in ka badan toddobaatan kun oo qof doctor cali baashe rooraaye oo ah dhakhtarkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee qalliin indhaha ah ka fuliya magaalada hargeysa ayaa isagu sharaxaad ka bixiyey muhiimadda kulankan lagu xusayey maalinta aragga ee dunida in maalin walba sanadkii maalin la xuso sida adduunyadu ee wj u xadaday khamiista labaad ee bisha oktoobar sanad walba mar waxay ku soo aadaysaa tobanka mar sagaalka mar taariikh bay gelaysaa sanadkan waxay ku soo aadantay maanta oo tobanah sanadka dambe oktoobar oo sagaalah ayay ku soo hagaagaysaa insha allahu markaa inaan kow kor u qaadno ciidanka caafimaadka indhaha ka shaqeeya labo inaan kor u qaadno dareenka wasaaradda caafimaadka iyo qorshayaasheeda saddex inaan kor u qaadno ka qaybgalka bulshada barnaamijta lagaga hortagayo indhala-aanta saddexdaa ujeedo ayaa ugu muhiimsan daraasadan cusub ayaa lagu sheegay in siddeetan boqolkiiba dadka araggooda waaya ama indhabeela wax laga qaban karo haddii ay helaan gargaar caafimaad oo indhaha ah xilliga ugu habboon wasiirka caafimaadka ee somalilan saleebaan ciise xagle toosiye ayaa isagu dadweynaha u soo jeediyey in ay baadhaan ama cabbiraan araggooda sanadkiiba hal mar indhala-aantu waa wax laga hortegi karo boqolkiiba siddeetan waa wax laga hortegi karo ama la daaweyn karo waxaan ku baraarujinayaa dadka indhaha qaba in ay si joogtaa u jeegareeyaan ama u eegaan oo dhakhtarka ku habboon ula tagaan indhahooda ugu yaraan sanadkii hal marna isbaadhaan kuwa aragtidoodu liidato ee iminka indhahooda ka shakisanna waxaan kula talinayaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh dhakhtar u arkaan doctor axmed nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta wakhtiga dheer kasoo shaqaynayay dhinaca indhaha ee ka howlgasha somalilan ayaa isagu sheegay in cudurrada ugu badan ee keena indhola-aantu inay ka mid yihiin ka tarag ama caadka indhaha fuula golokoma ama biyaha indhaha ku furma tarawma ama nabarrada indhaha ku dhaca iyo weliba aragga gaaban oo xilliga ku habboon waaya muraayadihii loo baahnaa dhinaca kalena doctor axmed maxamed gaas ayaa isagu leh cudurka golokoma waa dilaaga qarsoon ee indhaha haddii aan xilligiisa wax laga qabanna indhabeel ayuu keenaya wuxuu noqonayaa cudurka labaad ee indhala-aanta keena marka laga reebo katararka ama caadkan daadu keento khatarta uu leeyahayna waxa wey waa cudur aanu qofku dareemayn oo araggiisa xadaya tuug waxaa la ydhaha tuugga aragga baa la ydhaha marka waxaa loo baahan yahay dadku inay afartan jir hadday gaadhaanba waa inay lixdii biloodba mar indhahooga jeegareeyaan iyagoo caadi isku jeegaranaya biyahana laga jeegaranayo xog ururintan ayaa daaha ka rogtay in ardayda dugsiyada ay ku badan yihiin aragga gaabani makaarim xanafi ibraahim oo ah gabadh u dhalatay dalka suudaan isla markaana ku takhasustay dhinaca cabirka aragga iyo muraayadaha ayaa iyadu sheegtay in saddex iskuul ay dhowaan sahamin ka sameeyeen ayna baadheen ilaa saddex kun laba boqol iyo shan iyo lixdan arday taas oo arday gaadhaysa ilaa kun la ogaaday in araggooda wax ka dhiman yihiin doctor cabdisamed xasan haye oo wakhti dheer kasoo shaqaynayay howlaha caafimaadka indhaha ee gobolada koonfurta soomaaliya ayaa isagu v o a uga waramay xaaladda deegaanadaas iyo duruufaha ay ku sugan yihiin walaahi dabcan koonfurta dhib badan baa ka jirta nabadgelyo dari iyo laakiin maalmihii ugu dambeysay santii sane ee ugu dambeeyey barnaamijkii mashruucii kahortagga indhala'aanta ee vision ga waxaan isku daynay inaan dad training garayno waxaan isku daynay inaan gobolladii tuulooyinkii aan ugu tagno dadkii intay iman lahaayeen magaalooyinka meesha magaranaysa isbitaalka ah inaan u yarayno yacni dhibkii qofka indhaha la'aa reerka uu ka hayay si reerka ay nafis u helaan ama ay u beertaan beerahoodii xoolahoodii ay u raacdaan ilmahoodiina ka dayacan ay maaragtay u ilaaliyaan marka taas waxay noo noqotay guul weyn inaan tuulo walba gaarno oo magaalooyinkaan ka maaranno tababarana waan siinay brimar i care meelaha qaar aasiya cismaan oo ah madaxa laanta caafimaadka adduunka ee somalilan ayaa iyadu leh waxaa la gaadhay xilligii la samayn lahaa isku xidhka dhakhaatiirta caafimaadka indhaha haddaba waxaa loo baahan yahay bahda caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ha ahaato ama hay-adaha kale ku shuqlan ama danaynaya indhaha ha ahaade inay isu tagaanay barnaamij gaara u sameeyaan indhaha oo ay kaga hortagaan hay-addu waxay samaysaa hay-adda manhal waxay samaysaa wax la yidhahda outreach waxay tagaan tuulooyinka iyo miyiyada keligood waxba ma qaban karaan waxaa loo baahan yahay in la sameeyo waxaa ka maqan too tali dalka primary i care ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa